فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo talaado ahna waxaad ku dhegaysan doontaan khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed oo soo shaac baxay kadib markii dowladda ay baraawi ka celisay diyaarado ciidamo ka soo qaaday magaalada baydhabo aqoon-yahan soomaaliyeed oo isdul taagay filimkii ay dhowaan baahisay mu'asasada alkataa'ib ee looga hadlayey dulmiga maraykanka xildhibaannada baarlamaanka oo la horgeeyey sharci ka dhan ah shareecada islaamka qaar ka mid a xildhibaannada baarlamaanka oo sharcigaasi ka hadlay ayaad dhegaysan doontaan waaliga jubbada hoose oo ka qayb galay xaflad lagu furayey macad hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose kaas oo laga furay deegaan hoostaga degmada kamsuuma qodobbadaasi wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka iyo xubinta caafimaadka ayaan haynaa waa markaliyo dhuuxa
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa afar iyo tobanka bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah waafaqsanna lix iyo tobanka bisha sagaalaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah qodobada horu dhaca barnaamijka aad ku dhegaysateen waxaan ka hormarinayaa oo barnaamijka ku daahfuraya wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka waxaa noo soo jeediya aalaabah waryaheena cabdiraxmaan beder maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumeysiga etoobiya ayaa sheegaya in ciidamada liyubooliska xabashida ay xasuuq u geysteen dad shacab ah ugu yaraan toddoba ruux oo shacab ah iyo maleeshaadka liyuboolis ku dileen deegaanada bilcildheer iyo caado oo ka wada tirsan degmada wardheer ee gobolka doolow goobjoogayaal ayaa sheegaya in maleeshaadkan oo wata gaadiid dagaal ay weerar toosa ku hayaan qof walboo ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed oo iska diida awaamirta ka soo baxda maamulka mustafa cagjar wararka ayaa intaa ku daraya in la taliyaha madaxweynaha maamulka jigjiga ninka lagu magacaabo bedel xiis uu ciidanka liyubolis ku amray inay duugaan ceelasha deegaanka ay nacagta maryaan dhuldaaqsiimeedka deegaanka caado xasuuq iyo duqimo ka dhacay marinka khaza ayna ku dhinteen dad badan oo shacab ah duqimo aad u xoogan oo xagga cirka ay ciidanka yuhuudda ka geysteen xerada barakacayaasha nusayraad waxaana halkaasi ku shahiiday toban ruux halkii ay dhaawacmeen sida laga soo xiganaya kooxda ka shaqaysa gurmadka rayidka in ka badan shan iyo toban ruux oo kale dadka dhaawacyada qaba ayaana la geeyey isbitaalka caafimaadka alcawda ee ku yaala magaalada deerilbalax ee isla bartamaha marinka halkaasoo lagu dabiibaya dhaawacyadooda wariyaasha ayaa waxay soo warinayaan in ciidamada yuhuudda duuqeymo kala duwan oo ay ka geysteen magaalada khaza saacadii lasoo dhaafay ay ku shahiideen in ka badan kow iyo labaatan ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan balse aysan warbaahinta soo warin tirada rasmiga ah kanyonis duqeen ay yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan xasuuqa aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga waxay sababeen istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ayaana gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan labaatan ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan toddobaatan iyo kow ruux oo kale nejar maali iyo burkina faso oo samaystay baasaboor cusub oo ka dhexeeya dhammaantooda waddamada nejar maali iyo burkina faso ayaa ugu dambeyn ku dhawaaqay in dhammaantooda ay si wadajira u samaysteen baasaboor muwaadiniintooda u oggolaanaya inay isku kala gooshaan saddexda waddan weliba qaab nabadgelyo ah madaxa milatariga xooga kula wareegay dalka maali oo ay garbihiisa taagan yihiin dhiggiisa burkina faso iyo nejar ayaa caddeeyey in arrintani daaha laga rogi doono maalmaha soo aadan waxayna middaasi qayb weyn ka qaadan doontaa isbahaysiga cusub ay waddamadan samaysteen horraantii sannadkan labada kun afar iyo labaatanka isbahaysiga confederation of sile state oo ay saddexdan waddan dhidibada u taageen lix iyo labaatankii sebteembar labada kun saddex iyo labaatanka oo hadda laga jooga muddo sannada ayaa u muuqda mid ay u hirgashay tallaabadii ugu weyneed kadib markii ay shaaciyeen kagoytaankooda ururka ekoways waddamadan ayaana hadda dacmin xooggan ka helaya dhanka ruushka waxayna maalinba maalinta ka dambaysa sii xidid siibayaan reer galbeedka halkaasi ku sugnaa muddo fog walow imaatinka ruushkaee dhulka saaxilka laftiisa lagu sifeeyey gumaysi ka qaado gumaysi u dhiiba trump oo mar kale iskuday dil ka badbaaday madaxweynihii hore ee dalka maraykanka ninka lagu magacaabo donald trump ayaa wuxuu ka badbaaday iskuday dil oo mar kale la damacsanaa xilli uu ku sugnaa meel ka baxsan xafiiskiisa shaqada arrintan ayaana waxay dhalisay hadalhayn ballaaran iyadoo ay warbaahinada caalamkae si aada uga hadlayaan wargeyska telegaraf waxuu sheegay in madaxweynihii hore ee maraykanka haddana musharax u taagan kursiga madaxtinimo ee waddankaasi uu mar kale ka badbaaday iskudaydil oo lala damacsanaa wuxuu sidoo kale sheegay wargeyska in iskudayga lagu qari jir rabay taram uu dhacay xilli uu ku sugnaa goob lagu ciyaaro kubadda golofka oo ku taala gobolka florida qorshaha lagu dili rabay taram ayaana u muuqday mid siyaasadaysan kadib falkaas kooxdiisa ololaha doorashooyinka ayaa waxay la hadashay warbaahinta iyagoona u sheegay inuu badqaba taram oo aysan jirin wax dhaawac ah oo ahba yaraatee ay u geysatay rasaasta goobta ka dhacday waxaana durbadiiba kaamirooyinka ka soo muuqday taram oo ku dhawaaqayo cod sare isagoona leh ma jiraan wax i celin doonaa weligeena isma dhiibi doono baaritaanna ay sameeyeen f b i da maraykanka ayaa lagu soo xidhay nin konton sideed jir amerikaan ah kaasoo lagu eedeeyey inuu yahay ruuxii ka dambeeyey falka la sheegay in lagu qarijin rabay musharaxa jamhuuriyiinta hay-adda ayaana sheegtay ninkan boorsadiisa laga helay qalab kala duwan oo ku marag furaya inuu yahay ruuxii ka dambeeya dhacdadan tobannaan ruuxoo ku dhintay fatahaada uu sameeyey webiga baraka ee dalka suudaan webiga baraka ayaa wuxuu ku soo rogmaday magaalada duukar ee bariga waddanka suudaan waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan iyadoo ay burbureen kumanaan guri ah oo ay deganaayeen qoysas danyar ah halka ay ku dhinteen daadadkaasi in ka badan saddex iyo labaatan ruux oo kale dadka danyarta ee la kulmay fatahaadahan ayaana waxay wajahayaan dhibaatooyin aad u daran sababo ku aadan gargaarka oo aan weli halkaas soo gaarin waddooyinka oo go'an iyo guryaha oo goodoonsan sida ay dadka deegaanka sheegeen magaaladan ayaa martigelisay fatahaadihii ugu darnaa abyida waxayna intaa ku dareen in dadka magaalada ku sugan aysan haysan dhakhaatiir wanaagsan iyo caafimaad taya leh biyaha fatahaadaha ayaana waxay xidheen isku socodka xaafadaha qaar ee magaaladaasi waxauna sidoo kale qof magaaladaasi ku sugan warbaahinta u sheegay in shan ruuxoo isku qoysa uu ku soo dumay gurigooda iyadoona halkaas lagu aasay kadib markii adkaatay in laga soo saaro maamulka yahuudda oo laynta shacabka falastiiniyiinta u adeegsanaya artificial intelligence waxaa saacadii lasoo dhaafay soo baxay warbixin daaha ka rogeysa in sirdoonka yahuudda ee gudaha uu adeegsanaya artificial intelligence ama garaadka macmalka sida loo yaqaano isagoo uu isticmaalayo duqeymaha uu ka fulinayo gudaha dhulka falastiin gaarahaan marinka goodoonsan ee khaza sida warbixintu ay ka soo xiganayso hay-adda sheegatay inay u doodo xuquuqda aadanaha maamulka yahuudda ayaa ku kacaya falal argagaxle oo xagga sirdoonka isagoona xafiisyadiisa shaqada keenay robodyo la borogarameeyey say u qabtaan shaqooyinkii sirdoon iyaguna ay yihiin kuwa fulinaya howlgallada duqeymaha ah taasna ay tahay xadgudub oo ay sahaynada kula kacayso abriyada reer khaza waxay hay-adu sheegtay in middaas ay tahay wax laga amakaako maadaama garaadka macmalka ah uusan awood u lahayn kala shaandhaynta xogta iyo haleelida taargetka rasmiga ah halkaasna ay ka dhalanayso in roobadyadu ay fulinayaan duqeymaha aan kala sooca lahayn sidaba aan horay u aragnay middan ayaa lagu tilmaamaa cadootooyo kale oo yuhuuddu ku doonayso inay kulayso shacabka reer falastiin weliba iyadoo u adeegsanaysa sirdoon liita oo laga sameeyey cagagiyo biro laysku keenay misena aanan lahayn wax khibradda ama kala sarid hadba xogta muhiimsan iyo midda kale intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa wararka caalamka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
dhegaystayaal idaacadda alfurqaan ayaad nagala socotaan qaybaha hore ee barnaamijkeenna dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa markanna ku soo dhowaada xalqada soddon iyo toddobaad ee xubinta caafimaadka ditor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka guud ee degmada jilib ayaa xubinta soo jeediya ee dhegaysi habboon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax mar kale ku soo dhowow xubinta caafimaadka waxaa lagu jiraa xilli ay socdaan roobab iyo daadad cudurrada bulshada ku bata xiliyadan oo kale waxaa ka mid ah malaariyada maxaad bulshada u haysaa oo ku saabsan cudurkan sidoo kale ma jiraan xilliyo ay sii daran tahay malaariyada oo ay dadku dhiiga ka dhuuqdo bismillaah waa mahadsantaha malaria eh, waa cudur dilaa ah oo aadna u faafo xilliyada hadda aan ku jirno fatahaadaha ay jiraan haddee kuma sii jirto uu- uu saddex jibaarmi ah ama ka badan uu sii noqon karaa marka cudurkan asaga waa cudur eh, cayayaanka la yaqaana bartozoa ah sababo afartiisa nooc plasmodium species ah haday tahay falciparum tifakis ovale iyo malaria marka cudurkan een, xilliyada fatahaadaha dee biyihii ka dhalata ayada oo meelaha ay haba ama martigelinaysa waa biyaha marka dee waa muhiim inay dadka ogaadaan xilligan kale inuu aada u kacsan yahay calaamadaha qofka uu ku garan karo inuu calaam dadka waaweyn oo kaleeto calaamada lagu arki karo waxaa ka mid ah qofka inuu isku arka qandho ee, xibnaha xanuuno madaxo xanuuno iyo tabardarro guud ilmahoo kale calaamadaha lagu arko waxaa ka mid a inay ku jirto kaneeco jirkiisa ama cudurka qobartazooga inuu diido naasnuuga iyo qandhabo iyo cuntadana inuu diido cudurkan waxyaalo badan waxaa jira looga hortegi karo oo haddii la isticmaalo ka hortag u noqonaya waxaa ka mid ah inuu qofka ogaado xilliga kaneeca dadka ay dhiigga ka nuugto waa laba xilli waa maqribki iyo subaxi xilliga u badan xilligaas marka waxaa la rabaa dadka inay xirtaan dhar kaneecada ka celiyo gacmo dheero ah iskaasho xirtaan hadday heli karaan een, maadooyin dadka kaneecada ka ceerinaya jirka inay marsan karaan waa muhiim waxaa kaloo la rabaa musqulaha in lagu shubo olyo iyo naafto isku jiro taasoo keenayso inay hawada ka xirto kaneecada ayna dhimato waxaa kaloo la rabaa hooyooyinka uurka leh in la siiyo bil kastoo kaniinka loo yaqaana fasidaarka waxaa la rabaa dadka caruurta weliba khaasatan in lagu daa'imo yacni markay guriga joogaan mara kaneecada waxaa la rabaa marka dadka inay ka fogaadaan ama ay ka saaraan biyaha fadhiya biyaha fadhiya ka dhalata marka waxaa la rabaa inay saaraan biyaha fadhiyo ay meel u furaan biyaha socodsiiyaan waxaa kaloo la rabaa inay cawsaha guriga ka baxaayo ee, cawsaskaasna ay jaraan waa muhiim fuustooyinka in la daboolo barkadaha in la daboolo midda kale haddaan la isticmaalin fuustadana toddoba beri biyo ka badan aan lagu dhaafinba laga daadsho ilaa waxay u noqonaysaa guri ay degto marka een, intaan aan sheegnay calaamadahaas hadduu qofka isku arko waa cudur haddii la daahiyo complication badan ama dhibaato maxandhaa keeni karo sida inuu qofka qalal ku imaado kooma uu galo intaan la gaaray ka hor marka hadduu qofka calaamadaha isku arko dhiig la-aan ay keentaa sidoo kaleeto inuu qofka isbitaal si deg dega ku aado waa mahadsantihin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
khilaafka u dhexeeya maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ayaa cirka isku sii shareeraya kadib markii dowladda baraawe ay ka celisay diyaarado ciidamo ka soo qaaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay shalay iyo maanta waxaa baraawe laga celiyey diyaarado ciidamo ka soo daabulay magaalada baydhabo arrinkaasi waxaa ka carooday maamulka koonfur galbeed oo waayahan xiriirka uu la leeyahay dowladda federaalka aad u xuma lafta gareen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa garabka ku dhuftay in uu yimaado magaalada muqdisho kadib wadahadal baydhabo ku dhex maray isaga iyo ra-iisul wasaaraha dowladda oo fariin ka siday madaxweynaha dowladda maamulka koonfur galbeed ayaa ka mid ah maamul goboleedyada cilaaqaadka wanaagsana leh dowladda xabashida itoobiya waxaana hoggaanka maamulkaasi baydhabo ku ilaaliya ciidamo itoobiyaan ah ilaa iyo hadda maamulka koonfur galbeed ma uusan ka hadlin ciidamada laga celiyey magaalada baydhabo lafta gareen oo looga yeeray magaalada muqdisho ayaa shakiyey waxaana guul daraystay waawaan hoos uu ka waday guddoomiyaha baarlamaanka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
hagaag aqoon-yahan cabdulaahi axmed ayaa tacliiqiyey filimkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaas oo ahaa muuqaal dokumentari ah oo looga hadlay dulmiga maraykanka aqoon-yahanka ayaa la hadlay warbaahinta alfurqaan بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله عليه وسلم والله يا أخي وجزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيك حقيقة فيلم كاس وحوق سوري شيكة هور اللي يشتري بدون تعليق وحيرين قلان ماركتي وحي في رسدين فيلم مركز اللي يرور بالكورما متباير مي كنا قشم له يعني مركو ماشي سي يسير لوغو تلقلي وبيرلعه وحالي لا بدون تعليق فيلم كاس ma ahan filim yani local maaha xaqiiqatan sida aniga aan ku cabiray anuu keligee waa filim caalami ah waay international sida horta la yeelay baaba yani khalaas yani waa sheekadii intahat ilqadiyo haddii carabi iyo ingiliish iyo soomaali lagu dhigay laguna daayay caalamka waxba uma harinba intaasaaba kaafiya laakiin xaqiiqatan waa yani waxaa la dhihi karaa waa waqaca mowqicahu assaliim sida loo soo diyaariyey sida taariikhdiisa loo soo tafatiray sida waxyaabaha aan aad u qariibsaday waxaa ka mid oon isweydiiyey alfilm almutaxarik listicbaad baciid yani filimkii oo socdo dadkii oo silsiladii yani waa wax kale wey wixii dadkii waa itus oo itaabsiya caalamkana meeshuu marayo waa itus oo itaabsiya wax iska sheeg sheeg iyo kanay ahayd iyo yani maa yajri ma soconayso laakiin kan waa xaqiiqatan yani fartaa laga saaray wax kale ma leh waxaan dhihi lahaa filimkaas ha lagu dadaalo inuu caalamka biakmelihi saydareeyo wabilahi towfiq wasalaamu calaykum si gaara maxaa kuu soo jiitay uu qaybo badnaa qayb waxaa lasoo bandhigayay tacadiyada ay geysanayaan maraykanka qayb waxaa lasoo bandhigayey iyaga laftigooda weerarada lagu qaaday qaybo kale dardaaranno ayay ahaayeen qaybo kale garnaqsi ayay ahaayeen maxaa si gaara aad u tilmaami kartaa oo kuu saameeyey waxaa si gaara ii saameeyey tacadiyada uu taariikh fog iyo taariikhda hadda uu samaynayo oo caalamka la tusay iyo waxaa kaloo aad ayadana maaragtay u ahaa musiir ahaa oo aad maaragtay ragga ayaga ah oo hadlayo oo markay irhaabka sheegayaan dhahaya irhaabku ma ahan mana jira irhaab ka weyn kana daran kana khatarsan dowla amriika waxyaabaha aan la yaabay taasaa kow ka ahayd awal shay oon aad u sii qariibsaday waxay ahayd muujinta addoonsigii afrika iyo sidii loo gelayey yacni taariikhda yani markaan ardayda ahayn yani tamaaniinaadkii sideetanaadkii toddobatanaadkii taarikhda ugu darsi jirnay waa akhrin jirnay laakiin hadda life qiso aniga ugu dhacday oo aniga aan goobjoog ka ahaa markii maxkamadihii muqdisho qabsadeen oo maxkamadii gobolka banaadir la sameeyey maxkamadii qaybta racfaanka raggii joogaan ka mid ahaa niman wariyaal sheegaya oo maaragtay lasoo siiyey ogolaasho oo tasriix wato oo dibadaha ka yimid oo yani wato diishash waaweyn iyo maaragtay kaamirooyin waaweyn oo maraykan iyo bahaynba iyo ingiriis intaan ka xasuusto noola fasaxay oo la yidhi kooxan ka mid ahaayoo qudaad ah warbixin siiya su-aalaha idin weydiinayaan uga jawaaba sida ay idinla tahay oo noo yimid yani markii su-aalihii iyo waraysigii wadeen ayaa nin ayaga ka mid ah oo wariyaashii ka mid ah ayaa si gees ayaan fadhiyay soo ag istaagay su-aal baan weydiiyey yacni hoose oo dadka kalena aan maaragtay kaa qarinayo waxaan idhi adiga biliisaan ku yidhi waxoogaa magulaada weel hadli kartaa yidhi maxaa yeele dalkan horey ma timid hadda ka hor ma timid soomaaliya waa mid buu yidhi waxaan idhi maxaa u dhexeeya oo farqiya markaas iyo hadda gadaal buu fiiriyey wuxuu yidhi maxaa su-aashaas farqiga u dhexeeya waa iska cadyahay markaas wuxuu yidhi tigniko iyo baabuur iyo ciidan iyo waxbaan karaysannaayo hadda laakiin yaa nala socdo dhahay labadaas wilibsaa nala socoto baabuur caadaan wadanaa ammaan yacni waxaa weye waxaan haysanaa buu yidhi amni oo nynina bas intaa markuu yidhi ayaan si hoose waxaan u yidhi haddaba waxaa kugu waajiba idinku waajiba inaad runta sheegtaan bas kelmaddaas keliyaan idhi kelmaddaas markaan idhi wuu gariiray gaararkuu dhugtay wuu qayliyey wuxuu yidhi maxaa saas ii leedahay maxaa aniga annaga waxaan nahay wariyaal maxaa beenta maaragtay ma waxaan aniga waxba kale kuma dhihin bas raalli waan ku yeray standish way bas runta leh waa iga tega marka marka farqi weyn ayaa u dhexeeya warbaahinta islaamiga ah iyo midda reer galbeedka
maxaa horta asalan maxay ku dhisan tahay warbaahinta islaamiga saxiixa maxaa basis ususuca tana maxaa ususuca intaas way farqiga tan waxaa ususuca taqwo iyo run iyo rabbi kabaq iyo wixii jiroo la sheego ayagaana sheegay alxaqu maa shayda bihi alacdaa ayaan sheega waa mida keliya looga guulaysan karo loogana tegi karo wey laakiin ayagu maxay ku dhisan tahay dadka oo la maran habaabiyo caqligaoo laga xado been la sheego waxaan jirin wax jiro buunbuunin cidlaha ninkii garanaya wuu garanayaa waana garanaynaa alxamdulilah waa naqaan kumana go-ayno dadkana waa uga digaynaa insha allahu marka waa farqiga u dhexeeyaah waa farqiga u dhexeeya hameenka iyo maalinka iyo ka sii cad weliba
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
wax loogu yeeray sharciga da'yarta ayaa maanta la horgeeyey golaha baarlamaanka oo kulan ku yeeshay xaruntooda magaalada muqdisho sharcigan ayaa marba isbedelayey iyadoo baarlamaanka dhowr jeer la horgeeyey qaar ka mid ahna waa ay diideen in sharcigaasi ay meel mariyaan wasaaradda haweenka iyo wasaarado kale oo dowladda federaalka ka tirsan ayaa marar badan ku guuldaraysta in sharcigan ay ansixiyaan baarlamaanka ayaa badankooda sharcigan ku diidayey dhaqaale xoog leh oo lagu qaatay oo aanan qayb laga siinin xildhibaanada ku doodayey in ay sharcigan ka soo horjeedaan xildhibaanada maanta hadle waxa ay tilmaameen in sharcigan qodobo badan oo shareecada islaamka ka dhan ah uu ku jiro kuwa oo laga soo minguuriyey waddamada reer galbeedka waxaa ka mid ah da'da carruurta ay ku qaangaaraan oo siddeed iyo toban uu dhigayo sharcigan da'yarta ee baarlamaanka la horgeeyey waa kuwan qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ee sharcigan ka hor yimid xilli ay jireen kuwo kale oo hadlay oo sharcigan taageersana mudane gudoomiye sharcigaani waa sharci boqolkiiba boqol diinta islaamka dhaqankeenna suuban midnana aan ka turjumay haddaan ka soo qaado jinsi qodobka saddexaad farqaddiisa labaad lambar labo wuxuu sheegayaa jinsi labiyo dhadig waxaan u malaynayaa muddo badan baan halkaan uga doodayo jinsigaas stiin waxaan ku dhex jirnaa wixii laguu soo minguuriyey ama waxyaalaha ka jira yurub in sharciga naga lagu bedelayo waxaan arkaynaa luqad iyo qowmiyad waxaan ognaha dalka soomaaliya inuu hal luqad yahay ma garanayo qolada la keenayo luqadda gaarkaa leh oo sharcigaanu ka hadlayo waxaan garanaynaa qowmiyad soomaalidu waa hal qowmiyad waan is ognahay dhammaanteen waa garan laaha qowmiyadda hadda la sheegayo meesha laga soo wado marka labaad sharcigan waxaa laleeyahay kalfadhigii horaa la keena aniga kan hadda saakaa meesha laygu siiyey boqolkiiba boqol xildhibaanada qaar xala aan waxay xataa meelay ku sheegaan waa waqti la qaybshay ma yaqaaniin qof arkay male waxaanu leenahay guddoomiga waa is-hosgeli sharcigan wareerkiisa leh mana ka turjumayo annaga xataa dhaqanka naga meeluu dhaqanka ka tixgelinaya male meeluu diinta ka tixgelinaya male boqolkiiba boqol dhaqankaani waa dhaqan qaldan mudane guddoomiye qodobka toddobaad farqaddiisa labaad waxaa ku yaalla qofka siddeed iyo tobanka ka yar inuusan mas-uuliyeed buuxda qaadayn hadda ma garanayo qofka mas-uuliyaddaa qaadaya ma waalidkii baa loo ciqaabayaa maase waalidkii baa loo qisaasayaa ma waalidkiibaa maxay ahayd ma inadeerkiibaa haddana loo qisaasaya ma walaalkii dembiga hadduu qof dilo cidda loo maaragta loo raacanayo ma aqaan waxaanu leenahay mudane guddoomiye haddaan shareecada islaamka ku dhaqmayno qofka shan iyo tobanka gaaraa mas-uuliyadiisa asagaa qaadaya keenaya meeshaan sharci waxaan ka celinna caruurta oo sidaanoo kale waxyaalo badan taabanaya anigu hadda waxaan aaminsanahay haddaan sharcigaan horay u hayn lahayn oo xildhibaanadu ku baraarugsanaan lahaayeen dee wax fawaaxishaahoo badan in laga soo xulayo ama hadda ragga iga dambeeya oo kollay xalay helay b d f-ka inay ka soo saarayaan mudane guddoomiye waxaan kaa codsanaynaa sharcigaan inay naga celiso waxaanna kaa codsanaynaa wasaaraddii keentay ciqaab in la mariyo
magaca sharcigan iyo sharciga waxaa ku qoran isma leh saddex jeer ilaa afar jeer aan waxaan sakangaraynayaa jaamac askar magaca sharcigan iyo sharciga waxaa ku qoran isma leh saddex jeer ilaa afar jeer aan akhriyey waa afar cutub iyo siddeed iyo soddon qodob marka isma laha magaca sharciga iyo waxa ku qoran sharcigu isma laha in magac kale horta loo raadiyo waan sakan garaynayaa xildhibaanka igu horreeyey waxaa kaloon sakan garaynayaa oo la qabaa sharciga 1970gii soo baxay in loo soo gudbiyo guddiga cadaaladda kolay baarlamaanka lama keeni karo laakiin guddiga sharcigan iska leh inaad u keentaan aa idinka codsanaynaa sharcigan horta waan akriyay meel walba waxaa kaga qoran shuruuc waxaa ku qoran qodobka labaad in uu sharcigani inuu la jaan qaadayo heshiisyada caalamiga ee carruurta heshiisyada caalamiga ee carruurta adduunka iyo annagu dee isku mid manihin waad ogtihiin xabsiyadeenna waxa laga soo sheegayo ma ma lama jaan qaadi karna taas laftirkeeda sharcigan waan akriyay gudihiisa oo dhan meel ay shareecada islaamka kaga qoran tahay ani ma arag number one waxaa ii sheegayaa dastuurka lasoo xigtoo layidhi qaangaarka afar qodob oo halkan aan ku ansixinaa jirta oo dastuurkii ahaa afarta qodob waxaa ku jiray da-da carruurta oo laga hadlaayay da-da carruurta dib baa loo dhigay istiin laguma heshiinin eytiinka waxaan rabaa inaan wasiirka u sheego sharcigan wuxuu u egyahay sharci xaafadihii aan anigi isagu ka imaanay lagu dhaqi jiray sharci annagana lagu dhaqi karo ma aha anigi isagu isku xaafad baan ka nimid marka xaafadahaasaa sharcigan iska leh waxaan rabaa inaan hal qodob sheego meeshan ay xildhibaanadu wada ay wada akhriyeen ama sidoo kale waa sakangaraynayaa qowmiyad iyo jinsi labadaa erey waa dhibsanne qowmiyad waddanka qowmiyadaaba nagu haystoo soo socdeen oon iska celin laan ahayn wax qowmiyad la yidhaahda ma nihin dadkaygu qoloqolo ma aha soomaali baan ahay qowmiyad iga saar horta wasiir meeshan kale ah looma takoori karo ra'yi kale ra'yi waa laysu takooraya ra'yi qaldan qofkii la yimaada ama shareecada ka hor imanaya ama dowladnimada waa loo takoorayaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
xaflad ballaaran oo lagu dahfurayey madrasada mucaad binu jabal ayaa lagu qabtay degmada kamsumah ee wilaayada jubbada hoose macadkaas ayaa hoos taga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose culumaa udiin mas-uuliyiinta wilaayada salaadiin iyo qaybaha bulshada ayaa ka qayb galay xafladda lagu furayey macadka madrasada laga furay deegaanka muugambu ee hoos taga degmada kamsumah ayaa waxaa wax ku baran doona ku dhowaad laba boqol oo arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira nabadoonnada beesha mashuungule ee deegaanka ayaa ka hadlay munaasabadda إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى يا مهد إذ الكيد إسكاله عليه نصي نعمة الإسلام والإيمان والأمن والاستقرار عليه نصي أيان مهدينينا إن شاء الله تعالى مركان كهرلو ujeedka maanta halka aan isku aan isku nimid ee nin waliba waa ujeeda farxadda maanta wujuuda meeshan iskugu imaaday ka muuqata waa loo jeeda farxad aan weligeyn hore u arkin alla subxaana wa tacaala waxaanu ka rajaynaynaa farxaddan inuu noo zaa-idiyo farxadda tanna waxaanu ku helnay kitaabkii ilaah marka lagu dhaqmay la tadbiiqiyey kor loo qaaday jihaadkii lasoo nooleeyey alla subxaana wa tacaala nicmadu uuna siiyey miraheeda aan guranayna ayay ka mid tahay haddee waxaanu mahadinaynaa alla subxaana wa tacaala kadib waxaanu mahadinaynaa wilaayada jubba al-sufula jubbada hoose gaar ahaan waaliga jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis weligeeda kama dhicin munaasabad tan oo kale in laiskugu imaado madraso loo furaayo dad islaam ah deegaankan degan waa markii ugu horreysay weeye waxaana ku mahadsan waxaana ku mahadsan waaligeynii jubbada hoose iyo maktabka tarbiya wa tacliim soo dardargeliyey codsigii anaga aan codsanay aan u gudbinay soo cajiibay juhdi ku bixiyey muqararkii lasoo diyaariyey waxbarashada lagu baran lahaa soo diyaariyey ayaanu mahadinaynaa waxaanu mahadinaynaa odayaasha oo ugu horeeyo suldaan xuseen dadka juhdigan bixiyey iyo inta ayaga oo ku hoos noolaa hoosha la waday ayaanu mahadinaynaa insha allahu tacaala insha allahu tacaala waxa meesha aan u taaganay ubadkanagii inaan wax barno inay wax bartaan maxaa yeelay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam waxyii ugu horeyso ku soo dega alla subxaana wa tacaala oo jibriil u soo dhiibay waxaa la yidhi iqra bismi rabbika aladii qalaq iqra' waxbaro way aqri weeye iqra' markuu leeyahay micinaha waxbarashay tilmaami in wax la aqriyo hee waa waajib weeye ubadka in wax la baro waa waajib weeye marka hano chiburare suwe chiwazigura na wa mahawai na lugha kisomali marka nolongira kisomali viba kuna kuna wazigura kuna arba hakuiva mali kisomali hakuiva mali viba hano chiburane wafungulwa eh madarasa ya watu wa mgambo viba na dega na, na deganino deganino suwa chukika chukwika awakikala viba madarasa ilongole awalu madarasa ifungulwe jubala hose he ni madarasa ya mgambo viba wamgambo bishara isirani mpata nasibu bahati mpata bahati viba bahati hiyo ni bahati mbaya vipi kupatikana mali viba watu wote mwalongoera inanywe mfunguliwe madarasa viba madarasa hiyo nayo yaungiwa mtoze mikono midi awana mwatumiza kwa madarasa wahinya viba harahino wanahinya hey, harahino wanrere harahino lika wanahinya hey, jihaadka waa ku filintihiin jihaadka waa ku filintiin intaan mujaahidiina oo wax baratay hey, hadday raayada tawxiidka inay kor u qaadaan loo tarbiyeeyo hey, gaala baaka noo fadhin mayso gaala baaka nooma fadhinayso waa mgaambo ayaa ku filan waa mgaambo keligoodaa ku filan marka marka calambidamnung alla subxaana wa taala tamambabani hee tuulooyinka ku xeeran hee naawo ina kudayasho ay sameeyaan hee na wajamanya kala savino vihiba wajamanya kala savino vihiba kila haaru kufungule madarasa kunyizwa idini ya allah subxaana wa taala marka aho mbulizangu si nyingi male vihiba marka miennosbasilolka furaha vihiba sikudakulonge vankonlonge kudakulonga maala vihiba maha shamahadiya allah subxaana wa tacaala uma shamahadiya wilaaya juba alsufura ya jubada hoose vihiba wali waakenaye etangwa he ismu wali etangwa mbwanizinaraake sheekh ahmed abu yunis shamahadiyanaye shagamba wali he mizania kwa hasanati mnungu akujerekere juhudula vize viza kwako na kumwana kwetu viba hachiwonire wali eh, eh, akukuma gololino achibase karasa vino yeze kalme miyembe achiwonire mali wa awal wali waliga ugu horeeya he oo gobol xukumayo noo imaado ambada noo fadhiisto intaas intaasna nasiibaan ku yeelan haddaan reer mugaamboonahay nasiibkaas anigu aan yeelanay hee nicmad ilaahayna siiyey weeye nicmadaasayto inaan dardargelino alla subxaana wataala chimnombeeze inaan munga chigalusiveevo chifitiristuwe chiungire chimnombeeze wanawetwagaluke walimuvihiba naho suenaasu awezire waxadiri hanhom kutanuno alla subxaana wataala mnunga wajerekereme miizaniyaw miizanka kwawo kevaweti kaweza mnungu chalombeza ina mnugnaawe ajar vihiba imaanshaha imaadeen marti sharafka meesha imaaday deegaano badan ayaa laga kala yimid degmooyin kala duwan ayaa laga kala kala yimid dadka marti sharafta imaadayna hee alla subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inta imaaday oo soo xaadirtay soo cajiibtay munaasabadaanoyto oo furitaanka madrasada reer mugaambo loo furaayo soo cajiibtay alla subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa aan ogbaryaynaa in miisaankooda xasanaadka inuu ilaahay ugu kabo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu suldaanka guud ee beesha mushungule suldaan xuseen macalin ayaa la siiyey kelimad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن شاء الله تعالى waxaan isku imaanay mugambo aan isku imaanay waxaan isku imaanay madarasadan inaan furno madarasadii laga furaayo mugambo waxaa loo furaaya reer mugambo reer mugambo ayaa laidinka rabaa inaad noqotaan hoggaan inaad qabataan madarasadana la rabaa inaan la wedo kow tan labaad meeshan waxaan joognaa wiil waa faxamta umalinaya waxaa laidinka rabaa intiina hoggaan inaad noqotaan sidii ilaahay wiil sheegay kuntum khayra umma ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani ilmunkar insha allahu tacaala chalonga chizigula chalongera nyuwe mwive chalongera mbwani wazungu hawe halimale wasumka manyani wazungu hahana male wazungu wasumka hano chibwirane naswi chadaha kulongoza wazungu kwa kilmatu la ilaha illa llah muhammadu rasulullah aneva chinagaluka hivo wazungu nao wasumka wazungu hahana male neva hachinalongire hivo chilongo udanto hano chilonga kilma ya mnungu chose chilonga kilma ya mnungu mwezi mungu chimogohe kwa uhaki chilonge mbuli ya haki chijamanya mbwani madarasa yano wantu wasome wahinye kilmatu la ilaha illallah ya awali kilmatu la ilaha illallah inamanywa hivyo kilmatu la ilaha illallah zinruhu zake zadahakongezekana mdani neva kilmatu la ilaha haihali na hadaye kongezwa chindu maya na hadaye kongezwa chindu hana kilma ya mnungu hahana male marka cha ung'ambwani e, mbulino ikulongwa wantu wano walongire hano walongaiyo maanaha aneva mnagaluka mnatongera mnatoza namgaluke bwani namgaluke zaidi neva hamnalongire hivo namuyena kunyuma mbuli nayo ni yedi ilongwe itena longozi maanaha neva inagaluka ino yalongwa yunavuza kunyuma yunatenda vino nidibu yauyana kunyuma wantu nawagaluke sira imwenga wantu nawagaluke mnomo umwenga wantu nawagaluke mwendo umwenga naona hachina wakati male hachilongeza idi male chilonga jero chunga chifungulea madarasa yano madarasa nayo yavugulwa e, wali yakumzuma asanuru mwezi mungu namwinkekheri e, swenosi mwezi mungu nachinkekheri wali she ahmed yunis mwezi mungu namwinkekheri amin shekh muhamed abunus mwezi mungu namwinkekheri kachiletera mas, ma, madarasa jero vino chibwirana mgambo chavugula madarasa madama chikuvungula madarasa yano chaitana longozi na chigaluke kilma yetu naigaluke ni kilma imwenga sino chigaluke kilma mbili naona chivana vedi vinondongire hakuna dibu zaidi male chivana vino chilongire chiva hakuna mndu amaganye marka neva chinalonga wantu chaunga weve wantu neva hawanevire ndibu vino chilonga chilonga chizigula chisomali nacho chilongwa mchiva wazee wano nawe hano na wakalonga walonga chisomali maana waunga wantu wano wamanye ija wakulongera walongera mbwani wo wamanye marka hause vino hahana mndu amaganye chintu male kubwirana kwetu jero chibwirana madarasa yano madarasa yano nayo chisola iyo ikungwa naho vino chisola akumaganye chintu male salamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
ugu dambayntii waxaa goobta ka hadlay oo xafladda soo gebagabeeyey sheekh axmed abuyunis wariga wilaayada jubbada hoose
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أولا الله سبحانه وتعالى يا مهد اسكله نغو ميي مكان كان وبركيسن الله أيا أمهد علينا bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala kadibna waxaan u mahadcelinaynaa dhaqanka reer mushunguli ugu horreeyo suldaankooda iyo mas-uuliyiinta kala duwan oo halkan joogo iyo marti sharafka oo meelaha kala duwan ka imaadana waan u mahadcelinaynaa bacdallaahi tabaaraka wa tacaala kadib intaas kadib maanta waa maalin aad iyo aad aan u faraxsanahay waxaana aad maanta u jeclahay inaan mushunguli luuqadiisa aan ku hadli karo taas baa aad iyo aad ugu faraansanaa waa arrin aad iyo aad aniga cajiibgelisay oo aan u baahanahay haddii ilaahay subxaana wa tacaala ogolaado inaan barto inaan barto waa kelimad anaga aad iyo aad ugu farxay jasaakum ullahu khayran intaas kadib markaan usoo noqdo halkaan maanta dadka halkan joogo oo gabdhaha iyo wiilasha oo halkaan fadhiyo tiradooda markii lasoo koobana aan ka yarayna laba boqol iyo qiyaas ahaan aan ka yarayn haddii aan ka badanayn oo maanta diyaar u ah in ay wax bartaan ay bartaan kitaabka allah subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waa arrin aad iyo aad looga farxo waa arrin muhiim ah maanta dadkii oo ka maqan tahayna oo maanta ay u baahan yihiin inay ku daydaan ay u noqoto reer mushunguli gaar ahaan dadkan degan mugaambow iyo tuulooyinka oo ku dhadhow dadka degan ay u noqoto quduwa xasana nabi calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waha la barto waha ugu khayr badan waa diinteen oo nabiga calayhi salaatu wasalaam noo keenay ayaa ugu khayr badan allah subxaanahu wa tacalana wuxuu leeyahay saad garanaysaan qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuuna inamaa yatadakaru ulul albaab dadka oo diinta bartay iyo dadka aan wax baranin ma siman dad ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkan kor baa ugu qaada dadna ilaahay subxaanahu wa tacaala hoos baa ugu dhiga reer mugaambow waxaa laydinka rabaa markaan inaad diinta aad barataan oo aad ku dhaqantaan oo aad ku xamlafashaan baa laydinka doonayaa waxaa kale laydinka doonayaa in aad diintan maanta oo aad dareemaysaan cadow baad leedahay duulan baa lagu yahay inaad difacdaan baan idinka doonayaa diyaar muu tihiin diinta barashadeeda iyo difaaceeda diyaar muu tihiin reer mugaambow allahu akbar allahu akbar allahu akbar allaahuma fashhad jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala waxaa idiin weydiinaynaa haddii aad tihiin reer mugaambow inaad noqotaan meesha diinta allah subxaanahu wa tacala loo soo doonanayo ina ilahay idinka dhago idin weydiinaya subxaana wa tacaala in ilaahay idinka dhago meesha diinta loo soo doonanayo in ilaahay idinka dhago ayaan ilaahay idin weydiinaya subxaana wa tacaala ilaahay waxaana siiyey nimcooyin aad iyo aad u fara badan wain tacuduu nicmat allah laa tuxsuuha ilaahay nimcadiis haddii aanan watirinaynaa ma xisaabo karno ilaahay nimcadiis waa ka mid ah maanta halkaan aan joogno webiga jiinkiis baan joognaa ilaahay nimcadiin baa na siiyey nimcooyinkan baa allahna siiyey waxaa la doonayaa markan walaalayaal maanta fursad baan haysanaa jiilkaan yaryar oo halkaan joogo oo waxbarashada diyaar ku ah fursad baa ilaahay na siiyey waxaa loo baahan yahay inaan ka faa'iidaysano caafimaadku waa inaan ka faa'iidaysanaa intaan hanuunsanin waxaa loo baahan yahay markaa inaan ka faa'iidaysano dhallinyarada maantaan haysano ilaahay na siiyey dhallinyarnimadan lama halo beri kuuma imaanayso maanta haysataa maanta inaad ka faa'iidaysataa inaad ugu faa'iidaysataa waxbarashada waxbarashada haddi ad wax barataan waxay noqonaysaan hoggaan baa noqonaysaan dad siiday noqonaysaan dad waxaa noqonaysaan ummad hogaamiya noqonaysaan dad waxaa noqonaysaan qiyaada noqonaysaan dad waxaa noqonaysaan camalka otoro noqonaysaan dad waxaa noqonaysaan sharci ilaahi subxaana wa tacaala faafiya noqonaysaan dad waxaa noqonaysaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ku daynaa noqonaysaan laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir waxaa loo baahan yahay risaaladii nabiga calayhi salatu wasalaam inaan hambaarno maanta halkaan aad ujeedaan waa meeshaan ku areeraysan oo niyaysaan oo u yaallo waa raayadii laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulullah raaya tawxiidka ayaa halkaan waa meel kasta ku taagan oo ku babanayso waxaa markan loo baahan yahay raayada tawxiidka inaan difaacno raayada tawxiid lagu soo duulay kitaabka allah lagu soo duulay gaalada meel kastay joogto waxay u baahan tahay nuurkan iyo nicmadan maanta aan haysano in laga baabi'iso waxaa markan loo baahan yahay walaalayaal inaan dadaalno ku dadaalno waxbarashada waxaan leenahay dhaqanka oo moogta dhaqanka reer mushunguli oo suldaankooda ugu horeeyo iyo guud ahaan iyo guud ahaan waxaan leenahay maanta nuurkan aan u jeedno oo noo ballaabaday waxaan u baahannahay inay sii kororo oo hor u sii kororo waxbarasho sii siyaado laakiin naga noqonin maanta halkaan bay joognaa berrina hoos u dhacayn aan naga noqonin waxaa loo baahan yahay inaan ku dadaalno goose haddam aan ku qabanno nuurkaan ku dadaalno loo baahan yahay fa jazaakum allahu khayran maanta muqararkii iyo moogtay madarasidii loogu magacdaray mucaad ibnu jabal saxaabigii jaliilka ayaad wada garanaysaan loogu magacdaray waxaa loo baahan yahay in saxaabigaas lagu sifoobo sifada saxaabigaas la qaato oo diinta la barto oo lagu camalfado loo baahan yahy walaalayaal muqararka hortayba yaallaa oo sharciga ilaahi subxaana wa tacaala lagu baranaayay maanta waa meeshii yaallo waa kitaabka iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waay intaan waxaa loo baa in la barto haddii xisaabtii tahay haddii tahay tawxiidkii ay tahay haddii tahay ma og tahay maadadii kala duwan haddii tahay fiqigii haddii yahay muqararkii dhammaystiran waa la keenay waxaa loo baahan yahay in laga faa'iidaysto waxaan leenahay macallimiinta oo dadkan waxbarayo oo waajib ka saara ilahi subxana waxbaraan war waxaan idinka rabaa inaad dadaashaan jiilkan wax bartaan oo aad ku dadaashaan allahna aad weydiisataan in ilaahay ajar idinka siiyo in allah ajar idinka soo weydiistaan baan idinka doonayaa waalidiinta waxaan leeyahay oo dadkaan dhalay oo jiilkaan dhalay kuwa joogo iyo kuwa ka maqanba ku tarbiyeey jiilkin barashada diinta allah subxaana wa tacaala diinta haddii aad baran weysaan way baranayaan waa diin gaalo diin gaalo haddii bartaana waxay noqonayaan dadkii islaamnimada bannaanka ka maray waa markan loo baahan yahay oo loo baahan yahay oo loo baahan yahay in aan ku dadaalno jiilkan shareecada raxmaanka in aan barno loo baahan yahay jazaakum allahu khayran farxadda maanta anay haysana fa jazaakum allahu khayran waxaan ku gebagabaynayaa warkeeya madrasadii mucaad ibnu jabal saacadda aan taagnahay laga bilaabo waa noo furan tahay fa jazaakum allahu khayran jazaakum allahu khayran jazaakum allahu khayran waxaan leenahay markaan tuulooyinka oo mugaambow kuridhagan oo halkaan iyo raraan yaalyaalo waxaad dareemayseen anta intii mooto ka qaadataan oo aad ka baxdaan waxbarasho u taga jirteen kamsuuma degmada kamsuuma taga jirteen waxaa markan la doonayaa tuulooyinka dhammaan oo halkaan ku hareeraysan in halkan u soo doontaan waxbarashada ay ku dadaalaan meeshii mooto raaci jireen oo lacag ka bixi jirtay waxaa markan laydinka doonayaa lugtiina ku soo anamayshaan baa laydinka doonaya fajazaakum allahu khayran wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam wabacd
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha igala qayb qaatay barnaamijka iyo kuwa soo saaristaba gacan iga siiyey inagoo isku duubanba sidaas iyo fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي